qoysasku waa ku noolaanaa deegaanka lafoole ee gobolka shabeellaha hoose ayaa xaalado nolol xumaha ee wajahayana hanaseytii oo deerayana ku dhawaada qoonqoosa kureda markiya ku barakacena degmada awdheegle sababo amni iyo midaa bini-aadinima xaaladuniya weliba iyo kooyasa markii dagaalo iyo abaaro iyo ka dhimadana inta badan xoolo iyo qoysaskuna ka tirsanayena hanaseytio nololiyo kamaaray jarena taasiyto asheenta iyo deegaanadiio ku barakacana siyoon reedsadana nololtii horaya dhaanta xanuun kumid ee qoysaskun oo la hadalen warbaahinta iyo ku codsadeen iyo hay-ado si degdege gargaaryo hanla deerana inaad si bedbeg inaad nimso gooriyo aan baahaynuuni wal un haysan ma jirno walnin oo kudawoolaan mahaysan go hataa mahaysan alaab unka dhagamaan mahaysan baa mahaysan unta mahaysano inaan si degdeg inaan nimso gooriyo aan baahaynan una geej ab abroona joognaa maamzaaraana gor qorobtay hay-ad waxaan ka codsaneynaa inaan gorob gargaar degdeg noo keeno gorob qorobto malab laawdheekaan soo qaxnay lawdheegle kusoo barkacni soo maalintii toban iyo shan roogii diyaaroon soo duqeyti imisho dhaawac rafaad alaab la'aan guryaala gubdeen kaamka abroone akisugugna hadda saare aadan jaamac waaye guddoomiyaha kaam abroone waxaa nagu soo kordhay isbuucyadan intii ramadaanka ka dambeysay barakac cusub maxaan ku dhahaaye oo kasoo barakacay colaado iyo dhibaato ku dhacday maxaan ku dhahaaye sabiid iyo caanole iyo dhulkaas iyo aawdheegle waxaa nala joogto annaga qasuusan kaam abroone dad gaarayo shan boqol oo qof sida xaqiiqda ahna inta aan ka warhayno siinka dheer ilaa iyo carabi saasay dulsaar ku yihiin dadka ka soo horreeyey ay kusoo kor degteenna dad hadda guryo fiican haysta maaha dad buushash xooshado laga sameeyey iyo maryo degan waaye bac ma haystaan biyo ma haystaan gargaar caafimaad ma haystaan waxay cunaan ma haystaan waxaan codsanaynaa dadkii ay qusayso iyo hay-adaha gargaarka inay garab buuxa naga siiyaan dadkan dhibaataysanna ay wax la soo gaaraan gurma deg deg ah caafimaaday u baahan yihiin hooyay u baahan yihiin xilli roobaad waaye kaneeca joogto bac ma haystaan gur ma haystaan bannaan caday taagan yihiin waxaan codsanaynaa inta ay qusayso iyo hay-adaha dawliga ah iyo maxaan ku dhahay hay-adaha gargaarka in iyo binaainta in bini'aadinimada u shaqayso in dadkaas lasoo caawiyo dad dhibaataysan waaye indhihiinaan idin macalina kolley waa arki doontiin maxaan ku dhahay dadkan waxay joogaan dhowr iyo toban maalmood ilaa haddana wax gurmada ma helin oo sax ah walaal muslim wax ay soo kiilokiileeyanaa waxaa ugu karinaa kaam ahaan hal waktiyaa loo kariyaa salaad subaxi ilaa hadda markii wax la soo aruuriyo duhurka duhura waxaa loo kariyaa bariis jaay ah iyo biyaha tubada waxaa u dheer waa shaah haddii loo heli karo walaalayaalow wixii muslina inta ilaahay wax siiyey waxaan ka codsanaynaa inay dadkan gargaar u fidiyaan bini'aadanimo inta ilaahay xoolo siiyey iyo hay-adaha iyo inta ay qusayso arrimahaas gargaarka ah qoysaskun yaa hadda weliba iyo dareemayana iyo haysato guraxumo biyiyaro iyo caafimaad dara